waxaan rabaa halkan inaan ka dhiibo amar inaan ka bixiyo ku saabsan lacagta soomaaliga iyo guud ahaan sarifka waxaa kadib markii uu shiray guddiga nabadgelyada gobolka mudug maalinkii shalay ahaa oo taariikhdu ahayd kowdii bisha waxa uu go-aan ku gaaray sidaan soo socto qodobadan soo socda kow lacagta soomaaliga in la qaato lacagta soomaaliga in la qaato oo aan la diidi karin qof kasta oo muwaadina oo jooga gobolka mudug inuu qaato lacagtaas oo reer puntland sida sariflayaasha biyaha korontada bakhaarada iyo dhammaan ganacsatada oo dhan in la qaato lacagtaas soomaaliga oo aan la diidi karin lacagtaas ciddii diidda waxaa laga xiri doonaa waa la xiri doonaa qofkii diida haddii uu ku waana qaadan waayana meheraddaa laga xiri doonaa taas waa qodob qodobka labaad waxaa weye sarifku wuxuu noqonayaa soddon gacanta horaa iyo soddon iyo kow gacanta dambaa soddon iyo soddon kun oo gacanta dambaa waa halka doolar iyo soddon iyo kow gacanta dambaa sarifka intaas lama dhaafin karo qofkii dhaafiya oo sixirbarar sameeya oo wadanka khalkhal geliya waa qof dembiile ah isagana waa la xirayaa oo wuxuu mudanayaa xabsi kaasna waa intaas qodobka kale waxaa weeye cid allaale ciddii ganacsato ah oo ka shaqaysa lacagaha oo ra'yi nagu nagu soo biirinaysa ku saabsan ra'yi wanaagsan oo ku saabsan maaraynta sarifka iyo dhaqaalaha waa soo dhaweynaynaa waan xilli kastana waana la soo xiriiri karaa guud ahaan intaas weeye qodobada aan hadda soo sheegnay qodobo kale oo aan anagu tillaabooyin kale oo aan qaadi doonana waa jiraan oo aanaan rabin inaan idaacadda ka sheegno oo dan u ah dadka oo ku saabsan lacagaha lacag sarifka siduu u fariisan lahaana way jiraan intaas waa intaa midda kale waxaan leeyahay galmudug dhinaca galmudug gobolka mudug waa isku mid galmudug iyo puntlandna waxba ma kala ahaa waa dadkii soomaaliyeed oo wada ganacsanaya oo isku meel degan waa laba guri oo isku dhegan oo laba dukaan oo isku dhegan weeye waxay dhibtii mid soo gaadhaa midka kale way gaaraysaa waxaan leenahay walaalaha iyo galmudug ayaguna sidaas oo kale inay wixii dana oo aan soo jeedinana ay raacaan wixii ay iyagu soo jeediyaan aan raacno suuqana aan ka wada soconno xaaladda suuqa inaynu mid ka ahaano oo shir mida ka galno oo ra'yi mida ka soo saarno go-aan mida ka soo saarno oo wixii ra'yi oo wanaagsan oo dhinaciinaan aad noo keentaan wixii dhinacayagaan aan idiin keenno bacdamaa aan suuqiina wada leenahay meel kastana wada degannahay waxa weeye in ayna sidaa la sameeyo galmudugna intaasaan leenahay dhammaan dadweynaha ku nool gobolka mudug anoon u kala yeelin galmudug iyo iyo puntland waxaa laga codsanayaa in ay inaan wadanka la khalkhalin oo sarifka oo aan lagu cayaarin wadanka oo sarifkaan marna hoosmarna hoos la geenayo marna kor loo geenayo inaan in la joojiyo oo lacagta soomaaliga lama qaadan la qaadan mahayada la joojiyo oo wadanka waa wadankiini idinkaas kale inaan wadanka dhaqaalihiisa lagu cayaarin waxaa dhacday in rootigii la gadan waayo in biilkii hilibkii la gadan waayo dhuxushii in la gadan waayo in wax lagu gato la waayo sababtoo ah lacagtii soomaaliga ahayd haddii la diiday hadda maxaa wax lagu gataaba bal rootiga aduu maxaa ku ninkii rootiga gadanaya maxuu ku gadanaya ninkii dhuxusha gadaya qofkii dhuxusha gadaya maxuu ku gadaya ee qofkii raashinka miiska gadaya maxuu ku gadaya hilibkii maxaa lagu gadaya waxa weeye waxaas oo dhan waxa weeye in dadka loo daneeyo oo aan la lugoyn wixii la lugoynaya wixii lugoynayaan waa ka qabanaynaa insha allah intaas baan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu